xubnaha guddiga u xilsaaran ka shaqaynta nabadda galbeedka gobolka mudug oo maalmihii lasoo dhaafay waday ka shaqaynta hawshaasi ayaa gaaray degmada galdogob ee gobolkaasi halkaasoo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen bulshada galdogob guddiga waxay reer galdogob la wadaageen fariinta nabadda ay wadaan ugu horeyn qaar ka mida bulshada galdogob ayaa sheegay inay nabadda diyaar u yihiin nabadda diyaar baanu u nahay diyaar baan nabadda u nahay wax allaaleeyo wixii go'aana iyo wixii talaha soo baxna diyaar baan u nahay way dhacaysaa oo waad ogtihiinoo inta colaadda socotaa nabadduna socotaa waxaa laga yaabaa iyadoo nabaddaa lagu jiro in dad la laayo waxaynu xukunno maahan waa dadkaa burburay oo dhibaatadu ku dhacday soomaaliya oo iyagoo aan waxay isku haysaan jirinin islaynaya marka ma odhan karno waxba ma dhici karaan lama odhan karo
ninbaa waxaa lagu yidhi warniyow karaamo badniga ee wuxuu yidhi sagaal weli miday soo habaadhay ayaan toban ku noqdaayoo ku khatimaa marka gartaan ummad horaa soo gashay ee ku guulaysan weydey waxaan idinku soo dhowaynaynaa qalbi furan waxaan idinku soo dhowaynaynaa nabad jacayn waxaan idinku soo dhowaynaynaa inaan diyaar u nahay aqbalitaanka go'aanada guddiga ka soo bixi doona oo
mideeda kale guddiga maanta nabadaynta ee degmada galdob noogu yimid waan u walqalaynaa waxaan ugu walqalaynaa saxansaxo marka guddiga saxansaxo waxaan leenahay welcam welcam welcam dhanka kale qaar ka mida mas-uuliyiinta ka qaybgalay xalinta khilaafaadka ayaa u mahadceliyey bulshada reer goldogob waa naga run nabaddu goldogobay ma nabad baa ma run baa ma nabad baa gogoshii nabdhaadey garashada habbooney guriga sama wanaagey gebigiin ducaysto garaallaabayow dhicin gegso nabaddu yaygoyn oo nagu soo dhowaysay maanta degmada galdogob si ay noogala qayb qaataan oo gacan noogu siiyaan hawshii adkayd oo aannu wadnay oo aannu ka dhex shaqaynayna iyagiyo walaalahood oo ahayd in la gaaro colaaddaa muddada badan soo taagnayd nabad in lagu beddelo waxaan rabnaa inaad laba qodob noogu kaalmaysaan qodobka koowaad oo ah wakhti kasta ha socoto nabadda intaan ku jirnoo ka shaqaynayno annagu wakhti ma beerdaraynayno mar walba waxaannu rabnaa hawshaa inaan wadno inaad sanir muujisaan qodob waa qodobka ah qodobka labaadoo aannu martida idinkugu nahay walaalihiinna aannu u sheegnayoo martida ugu nahay ayna naga aqbaleen waxa weeye oo arrintaa ku saabsan isaguna inaad tanaasul ka shaqaysaan